iyadoo lagu guda jiro bilo Ramadaan haddan iyo jeerta jiilal sababay biyo yaraan dhammaan gobollada dalka kulid markii la waayay roobabkii diirta iyo guga dadkaanka badan ee saameynta kuweelata iyo weli baa ku mid ah bulshada bugtaale waxaanaas oo deegaansho inta badan lahayna ceelal biyo iyo ka dhaansan taasna mararka qaar yeesheenasa inay waayana meeliyo biyoon weydiisana ururka horumarinta deegaanka eedado ayaa bilaabay in soo biidhaamin sameeya dadka bogtaale ee ku nool xerooyinka iyo kadegiin magaalada baydhaba iyo ona wakiil kuweyn dad muxsiniin ah oo qarashaadkaasi lubahayana gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka eedado maxamed abuukar cabdi ayaa faahfaahin ku biibiya dhaameynta iyoon sameeyan dadka bogtaale iyo inti lanka talgala intii la deersiiya si nololyo culeyska biilaanta lanku qaadaa runtii wali mahadnaqaana ilaahi subxaana wa tacaala marka lamaad wali mahadnaqaana dhammaan bulshadii soomaaliyeed u qiib qaadatay intii walaalidoo biilaha deersi runtii wali lahaa jazaakum allahu khayr aljazaa runtii walaanka fayl oo la sadaqaysada mayb waa afdalu sadaqati mayba leerahay saqi ulmaa xadiis wada jaro oo rasuulka salawatullahi wasalaamu caleyh ahri oo sadaqada taanka fayl waliba in biilis waraabiyo markaas hilo ramadaan ee laka jara oo iriidan sida un kulaalisa aragaasa iriidi hooba dheeda lanki walka furo un qabna oo milkaami karnooli mayba runtii hooba biilinjiyey wali waaye ajarshay laku helow ilaahay subxaana wa tacaala yaa maybu ah sheego koro waana dhiyaasu koro runtii e og laazim wali bulshada soomaaliyeed in sheegane ini kaamkan degsama oo ku koobanya bulshadan badan ambaahanyi ini may la raay iso bii badan la deersay maalin walba walbooyido ilaa maboodan sheena micna man soo biyaas may ambaahanyina ini bii badan la sheena oo may buaha xaafadan degsama xaafadyoona la ero kor way buaa kun siyeed boqol iyo konton goofin ku badana ka nool waliba dad oo naafee ka nool wali rajeeyane sadaqadan kafay la biyo ini biyo la basada oo bii basada ilaahi subxaana wa tacaala yaa ku abaalmaree maalinta qiyaama wali jaree may la raayo saraxiiqul maktuum webigii la raayo jinad atiya kaali ini laku waraabiyo iyana may bua rasuulka salawatullahi wasalaamu alayhi sheegay idan ma sintiin bulshada soomaalida wala in sheegane in inay kula qiib qaadadaan dadkan oo wala loogan afurintiyo in imka badan deegaanka ku nooli kuleelaadka jar maalsalka jar hila ramadaan too ku mid ay hooyooyinka ku faa'iidaysaday biidhaaminta iyo waliba iyoon ku mahadnaqtay biidhaaminta lan sameeyay iyadoona sheegtay inti dhibwiin iyo kahaytii helitaanka biyo haddana iyadoo bil ramadaan laku guda jira iyo adagta in biyo la hadhaansadaa
nambarkood eedhitiwa ka nool ooma nahno soonga la dhoogo nanga rorkorno nanga jiisinnaha eeanki lanki haadiibi satagabarya nidahaysin yaantuwan ani waanana ninka darmaakolkoonana ninka kuherne fadaan kudeointi soonga kubaha biyona ninsheemo dhakownan gobno hortos biyoosaasan eh soomin walun waraabanamade tubo oo arrimowleela ku waraaboha dhiwidbilooroge jirgaankii shanku shilinganamogadaa kunkanamahayn kungnamagaadaan ilaahay markii ugu duugane ni usugu saad aa kale unkuero fala
baaqashada roobabkii guuga iyo deerta iyo waliba usu saameyn kuweeladay qoysas soomaaliyeedda iyo dadka beeralaydii xoolo dhaqatada aanasay iyo roobabka ka tiirsanaayana sidoo kale dadka saameynta kuweela tiibi yaraanta welibaa ku mid ah bulshada bogtaale waxaana si uon helo korna meel iyo biyo un weydiistaan maadaama meelo iyo biyo ka helo jiran ooyo biyo yaraayana